waxa aanu maanta geynay maxkamadda sare dacwad ayadoo qareennano ay wakiil naga yihiin dacwad khusaysa sharcigii baarlamaanku uu ansixiyey dhowaan ee ah sharciga doorashooyinka qaranka aqalka sarena soo ansixiyey markii dambena uu madaxweynuhu uu maxay ahaytay saxeexay sharcigaasoo annagoo aanu u aragno sharci aan dastuur ahayn oo ka horjeeda dastuurka qodobkiisa cutubkiisa labaad oo dhan oo xuquuqda bani aadamka xuquuqda siyaasadda xuquuqda sinaanta xuquuqda wadaniga oo dhan ka horjeeda sharcigani waa sharci aan moodo in lagu degdegay waa sharci isugu dhex jira sharciga yurub laga galay ee majoritarianka la yidhaahdo ee horeeya helo la yidhaahdo iyo four by five annaga halkaanu ka duulaynaa waxa weeye four by five waxii la odhan jiray ama afar dhibic shan oo ah sharci soomaali la degay heshiis lagu soo gudbay waqti dheer ka hor oo loo baahnaa waqtigii xalka loo baahnaa laakiin maanta xuquuq badan la tegay xuquuq dadka shacabka banaadir xuquuqda beerakacayaasha xuquuqda beelaha aan loo ogolaanin inay baarlamaanka galaan